أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah qarax ay ku dhinteen gaala kenyana kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato qodobadeenna kale waxaa ka mid ah kulan u dhexeeyey beesha shiiqaal iyo wilaayada jubbada dhexe oo ku soo dhammaaday deegaanka galshii abiikar haddaba wixii kulankaasi looga hadlay iyo kelimaadkii laga jeediyey faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale qodobadeenna waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo xasan gurgurta eeden u jeediyey tilmaamayna haddii ay sidaan ku sii socdaan ay ku waayi karaan kaalmada ay ka helaan gaalada caalamka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan caawa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah qaraxyo lagu weeraray fariisiin murtadiinta ay ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan munaasabad lagu caleemasaaraya nabadoon ay yeelato jufo ka tirsan beesha maxamuud hiraab oo lagu qabtay magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud barnaamijka ayaad ku maqli doontaan kelimaadkii xafladdaasi laga jeediyey xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duuqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aksa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaa sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhicisaba aad ku maqlayseen caawaan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka eena waxaa barta caawa lagu faafiyey xogta qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax oo caawa ciidamada mujaahidiintu ay ku weerareen xero ciidan oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare gaaray cadowga waxaa sidoo kale barta caawa lagu faafiyey xogta qarax ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya gaar ahaan dhinaca xigta magaalada mandheera ee dhulka n f d kaasi oo lala egtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen gaalo nasaaro kenyaan ah qaraxaasi waxaa ku dhintay lix gaal oo kenyaan ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale sidoo kale waxaa barta maanta lagu faafiyey xogta dagaalo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka degmada ruunirgood ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaaladaasi lagu dilay saddex iyo toban askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay siddeed kale waxaa sidoo kale dagaaladaasi ay mujaahidiintu ku soo khaniimaysteen shan qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo qori b k m ah qori r b g ah iyo laba mooto oo ay ka carareen maleeshiyaadka riddada waxaa sidoo kale barta lagu faafiyey xogta weerar ka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo marayey duleedka deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud waxaana jira khasaare gaaray cadowga waxaa sidoo kale barta lagu faafiyey xogta howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada qansax dheere kaasi oo lala beegsaday saliibiyiin etoobiyaan ah bakhtigu waa shan askari oo etoobiyaan ah halka qaraxaasi lagu dhaawacay saddex kale oo etoobiyaan ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo manhaj cusub u samaysay jaamacadaha dalkaasi wasiirka tacliinta sare ee xukuumadda taalibaan nidaa maxamed nadiim ayaa sheegay in ay u dejiyeen jaamacadaha imaarada manhaj tayaysan islamarkaana ay sugayaan ansixinta golaha wasiirada ee xukuumadda wuxuu carabaabay in manhajkan uu yahay mid sare u qaadaya aqoonta bulshada islamarkaana lagu jaangooyey shareecada islaamka wuxuu bogaadiyey baahda waxbarashada waddanka ee kala qayb qaadatay diyaarinta manhajkan hadal uu wasiirku ka jeediyey shir ka dhacay magaalada kaabuul ayuu ku sheegay in manhajkii hore ee xukuumaddii dabalilifka ahayd ay dejisay lagu beddelay mid ka tayaysan islamarkaana baahida dadka ka tarjumaya waxa aanu meesha ka saarnay maadooyin ay samaysay xukuumaddii galbatay waxaan qaabeynay manhaj ka tarjumaya baahida bulshada reer afghanistan maadaama aanu nahay muslimiin waa in nolosheenna oo idil aan islaamka ku salayno ayuu yidhi nadiim dhinaca kale wasiirku waxa uu sheegay in labadii sano ee hore ay ku shaqaynayeen wax la mid ah manhajkii hore maadaama ay xukuumadda islaamiga ahayd mid cusub oo curdun ah intii shirka lagu guda jiray waxaa isagana madasha ka hadlay wasiirka shaqaalaha cabdulmanaan cumar oo sheegay in ay xeer cusub u sameeyeen shaqaalaha kuwaasi oo wadatashi u baahan wasaaradda waxbarashada imaarada islaamiga ah ayaa horey manhaj ugu dejisay dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee waddanka iyadoona manhajkaas uu hadda waxbarasho u yahay ubadka waddankaasi guud ahaan waddanka afghanistan waxaa ka dhacay isbedelo dhan walba kaasi oo lagu islaaxinayo xaalka bulshada ee muddada dheer shisheeyuhu haystay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa eriteria oo eedeymo u jeedisay ethiobian airline sheegtayna inay joojinayso dowladda eriteria ayaa shaacisay inay si rasmi ah u joojin doonto xiriirkii dhanka hawada ee kala dhexeeyey etoobiya kaasi oo dib loo soo celiyey laadakunsieedyotobankii shirkadda duulimaadyada etoobiya ayaa sheegtay inay heshay ogeysiis ka soo baxay hay-adda duulista hawada ee eritereya taasi oo soo gaarsiisay warqad rasmi ah oo ay ku tilmaamayso joojinta dhammaan duulimaadyadii shirkadda ethiobian airline ay ka sameyn jirtay waddanka eritereya laga bilaabo soddonka sebtembar ee soo socota shirkadda duulimaadyada etoobiya waxay sheegtay inaysan helin sababaha gaarka ah ee hakinta duulimaadyada diyaaradaha keentay waxayna macaamiisheeda u sheegtay ogeysiiska ay heshay oo keliya dhinaca kale warqad la sheegay inay qortay hay-adda duulista hawada ee eritereya oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa lagu shaaciyey joojinta duulimaadka ee ay sheegtay shirkadda duulimaadka etoobiya dowladda eritereya waxay sheegtay in go-aankeedan uu sabab u yahay dhaqannada ganacsi ee etoobiya oo ay sheegtay inay yihiin kuwo xaasidnimo ku dhisan si gaar ahna shirkadaha diyaaradaha ee etoobiya kuwaas oo ay ku eedeysay inay xatooyo ku sameeyaan boorsooyinka rakaabka eritereyaanka waxay sidoo kale dowladda eritereya duulimaadyada shirkadaha etoobiya ku eedeysay daahitaan dheer oo dhanka rakaabka eritareyaanka sicir bararka oo ah mid xadkabax ah oo aysan shirkadu qiil u haynin iyo khaladaad kale oo badan waxaa warqadaasi lagu caddeeyey in caqabadahaasi awgeed ay eritereya u joojinayso dhammaan duulimaadyadii shirkadda ethiobian airline ee ay ka sameyn jirtay eritereya marka ay taariikhdu ku beegan tahay soddonka bisha sebtembar waxaa xusid mudan in shirkadda duulimaadyada etoobiya ay duulimaadkeedii asmaraa dib u bilowday toddoba iyo tobankii julaay laadakunsieedyotobankii kolkaas oo ay si caadi ah ku soo noqdeen xiriirka labada dhinac ee etoobiya iyo eritereya waxaan markan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay wakaaladdu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin ay kaga hadlayso madaxweynaha kenya oo mar kale isbeddel ku sameeyey golahiisa wasiirada wuxuu liiska wasiirada ku soo daray ilaa afar xubnood oo kale oo ka tirsan axsaabta siyaasadda tallaabadan ayuu uga gol leeyahay in uu ku damiyo carada kooxaha mucaaradka si loo joojiyo bannaanbaxyada waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday maanta balse waxaan ka soo qaadanaynaa askari darawal mootabajaaj ku dilay magaalada dhuusamareeb askariga oo si gaar ah uga tirsanaa ciidanka ilaalada madaxtooyada maamulka gobolka galgaduud ayaa lasoo weerinayaa in uu si bareer ah magaalada dhuusamareeb ugu toogtay wiil dhallinyaro ah oo wade ka ahaa mootabajaaj maxamed faarax qorile ayaa lagu magacaabi jiray wiilka dhallinyarada ah ee uu dilay askariga ka tirsan ilaalada madaxtooyada maamulka la magac baxay galmudug dhowr xabadood ayuuna askarigu ku dhuftay eenwadaha muutabajaaj taasi oo sababtay in uusan nolol dhulka la dhicin dadka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa aada u hadalhayaa dilkan bareerka ah ee uu geystay askariga ka tirsan maamulka galmudug waana mid ka mid ah falalka dilalka ah ee ay askarta xukuumadda muqdisho iyo kuwa maamul goboleedyada kula kacaan dadka rayidka ah aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad maanta hadalhayn sidaas u weyn kama jirin baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xidhiirto waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaana waa idaacadda andalus markanna xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo lagu magacaabo mustuf dhuxulow ayaa eedeyn culus u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud xildhibaankan murtadka ah oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda iminka ay ku sugan yihiin haddii ay ku sii jiraan ay dhici karto in gaalada caalamka ay kaalmada ka goostaan waa markii ugu horraysay oo dowlad goboleedyadu madaxdooda ay diyaar u yihiin inay doorasho aadaan oo madaxda qaranku ay u diidan tahay sidaa la socotiin marar fara badan ay soo celiyeen waxay dhaheen doorashaan aadaynaa dibudhiga doorashaan aadaynaa dibudhiga wakhtigaa loo dheereeyey dibudhiga waa markii ay ugu xumeed haddii ay sidaas ku soo socoto marka oo dibudhaco sii socdo waxaa imaan kara sidaa ogtihiinba caalamka ayaa soomaaliya wuxuu ka caawiyaa arrimo fara badan arrimo ka caawiya qaasdan dowlad goboleedyada waxaa ka mid a soo kabashada dhaqaalaha arrimaha xasilinta gargaarka dibudhiska dhaqaalaha arrimahaasoo dhan waxaa ka caawiya caalamka caalamkana doorashadu haddii wakhtiga ku dhici weysa waxaa dhici doonta inay ka goostaan taageerayaasha ay siiyaan dowlad goboleedyada iyo soomaaliya dhammaanteed arrintaasna lama qaadi karo culayskeeday leedahay madaxa dowlad goboleedyadana cabsida iyo caalijuglaynta lagu wada waa in laga daayo waa in la fasaxo sababto anu waxaan ogahay badankood ma hadli karaan culayskaysta dartood horta dhaqanka haddaad aragtiin miidiya la xiraa doorasho la diidan yahay iyo waxaa lamid haddaad aragtiin iyo dowlad goboleedyada la diidan yahay doctriinkaas waxaa iskale afwarki waa fikirka siyaasadda afar ku dhisan yahay oo doctriinka inta la soo qaata halkan la keenay fikirka afarki soomaaliya lagu abbalagaray xaaraan waaye waa hagaaga dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin duqaymaha iyo dagaalada waa kuwo ka socda qidaaca saacadihii lasoo dhaafay duqaymo cadowtooyo ayay diyaaradaha dagaalka cadowgu waxaay ka geysteen bartamaha koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga magaalada khaza cisbitaalka loo yaqaano shuhadaa'ul aqsa ee ku yaala magaalada dayrulbalax ee qidaaca khaza waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa shan iyo labaatan shuhada ah sidoo kale wariyaashu waxa ay sheegayaan in magaalooyinka khanyunis iyo rafax ay ka dhaceen duqaymo diyaaradaha cadowga waxay si kas ah maanta ay u beegsadeen guri ka koobnaa dhowr dabaq oo ay deganaayeen dad rayid ah kaas oo ku yaala mukhayamka nusayraad wasaaradda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ay soo saartay faysalow waxay tirada shuhadada ay ku sheegtay in ay gaarayaan ilaa konton iyo shan ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin boqol iyo toban kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa soddon iyo sagaal kun boqol afartan iyo shan ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin sagaashan kun laba boqol iyo konton iyo toddoba kale dhanka iyo kooxaha muqaawamada filistiin howlgalladooda markaan eegno waxay saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen weeraro khasaare lagu gaarsiiyey cadowga mid ka mid ah weeraradaas waxa uu ka dhacay magaalada khanyunis waxaa lagu beegsaday gaari nuuca ciidanka daabula sidoo kale gaari taangi ah ayay muqaawamadu waxay ku beegsadeen qadiifadda loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan weerarkaasna waxa uu ka dhacay isla koonfurta qidaaca sidoo kale muqaawamada filistiin ayaa dagaallo foolkafol ah waxay la galeen askar yahuud ah oo roondo ku jirtay in cadowga khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira uu gaaray ayayna xaqiijiyeen caawa sidoo kale war ka soo baxay muqaawamadu waxa ay sheegeen in beegsadeen ciidan ka tirsan sahaynada kadib markii lala eegtay qaraxyo xoogan iyagoo ku dhuumaalaysanayey mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada rafax ee koonfurta qidaaca khaza sidoo kale faysalow kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay faafiyeen muuqaalo lagu soo bandhigay weeraro duqaymo ah oo ay ku qaadeen fariisimo iyo talisay ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku lahaayeen bartamaha qidaaca n wararkii u dambeeyey aan kusoo gudmi jirnay xaaladda filistiina caawa halkaas ayaan uga baxaynaa waa hagaag faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna jubbada dhexe kulan ballaaran oo u dhexeeyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha shiikaal iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ku soo dhammaaday deegaanka galshi abikar ee hoos yimaada degmada jilib kulankan oo ku saabsanaa sidii beesha ay kaalinteeda uga soo muuqan lahayd islamarkaana loo horumarin lahaa dacwada iyo sidoo kale deegaanadu beesha ay degto ayaa ugu dambayntii kelimaad laga jeediyey ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo arrimo badan qabiilkaasi kala hadlay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أخياري dhalinyaro iyo culimo iyo odayaalba sa aad u tihiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacsalaam jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeya ilaahayna subxaana wa tacaala kulankeenaan kulan barakaysan oo khayr badan allah inooga dhiga allihii galabta inagu kulmiyey makaankan quruxda badan geedahan quruxda badan aan hoos fadhino oo aan xataa ku matalayno hiddihii iyo dhaqankii soomaalidu ay lahayd idinkoo heli kara guryo dhisan oo daara inaad na fariisiisaan inaad gubashiina aad noo dhigtaan geedaha hoostii aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa ilaahayna oon uga mahadcelinayna subxaana wa tacaala nabadgelyadan iyo amnigan ina siiyey inaan geedaha iyo dhulkaa bannaan ee quruxda badan ina cawda leh inaan isugu nimaadno dad intaa la eg iyo maamulkooda ay ku wada tashadaan allah ayaan uga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu inoo siyaadiyo ayaan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala nicmooyin fara badan yuu ilaahay nagu galladaystay kuwo aan ognahay oo aan dareensannahay iyo kuwo aanan ogeyn oo ilaahayna uuna siiyey subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyay wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmo walba marka ilaahay xaggii ayay nooga timi subxaana wa tacaala ilaahay nicamkuuna siiyana haddaan niraahno soo kooba ama tiriya cid awoodi karta naguma jirto marka waxaa nalaga doonayaa nicmadaa inaan ilaahay uga shukrino aan ku mahadcelino naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmayaa ilaahay cabsiya subxaana wa tacaala waana dardaarankii ilaahay subxaana wa tacaala innaga iyo umamkii inaga horreeyey kitaabka la siiyo ilaahay u dardaarmay subxaana wa tacaala walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alardi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu allah cabsidu marka ilaahay laga boqo qiimaha iyo sharafta ay leedahay aad ka garanaysaan waa adduun iyo aakhiro way liibaanaysaa qofkii taqwada ilaahay laga waayana waa qof adduun iyo aakhiraba khasaaray waxaa la yidhaahdaa ma ogta qofkan xilligii jaahiliyada ama xilligii dhibka uu jiray aan soo joogin oon dhibka hore soo arag maantoo nimco iyo amni la haysto waxa jira ma dareemi kara macaanka maanta jira waxaa dareemi kara qofkii shalay dhibka jira ogaa soo sidaa mahan shalay dhibaataan soo marnay dowladaa jirtay way dhacday waxay ahaydba soddonkii sane ee dowlad la-aanta ahayd maxaan soo marnay waxa isdil iyo dhibaato iyo mushkilad iyo kufsi iyo amni xumo ilaahay subxaana wa tacaala mushkiladda iyo dhibkaa intaa la eg markaan soo marnay kabacdi wuxuu inoogu bedelay nabadgelyo iyo amni laakiin dulmiga annagaa la nimid dhallinyarteennii shalay ku dhiman jirtay qabaa'ilka iyo jaahiliyada iyo wuxuusan ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka hen maanta waxay noogu dhimanayaan waddo ilaahay raalli ukay shahaaday helayaan ilahay kitaabkiisay difaacayaan halgan ilaahay raalli uu kayo ilahay noogu bedela waxaana laga rabaa ummadda waxyaala ilahay ku badbaadinaya waxaa ka mid a markay iyo wanaagga isfaraan xumaantana iska reebaan ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuuna yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara war dadka ilaahay rumeeyeyow naftiinna iyo ehelkiinaba naar ka badbaadiya maanta cid walba waxa ay tabcata oo ay beerataa iyo berito markay xabaashaa tagto guranaysaa ninkii wanaag samaysa oo deriska wanaajiya oo ilaahay ku xirnaada oo khayrka iyo macruuf ka shaqeeya oo ummadda muslimiinta isku soo dhoweeya halkaa markuu tago wanaagga iyo khayrkaasuu la kulmaya ninkii shar iyo wuxuusan ilaahay raalli kahen iyo munkar ka shaqeeyana dee xabaashaa markii la dhigaa xumaanta unbuu guranaya misage ninkii abuuraa galley miyuu sugaya inuu ubax yaa waa maya soomaa waxaad beerato ubaad guranaysaa xumaan haddaad aragto haddaad cilmi leedahay haddaadan lahaynba ma waxaadan dhihi karin waxaan waa wuxuna iskadaa sooma dhihi karin qof aan dhihi karin miyaa nagu jira intaasaa noogu yar waxaan ku hadli karna waxaad garanaysaa nebigu alayh salatu wasalaam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadii soomaan gacantiisa ha ku zuuliya ha ku baabiye beesha meeshaan degan si guud sida codsigiinaba ku jirtay dacwada ummadda risaaladii nebiga lala soo diray inaan gaarsiino inaad nagala shaqaysaan ood odayaal noogu noqotaan annaguna maamul idinkugu noqono ummaddaan sidii ilaahay diinkiisa loo gaarsiila dacwadaa loo gaarsiila dad badan oo culamaa hore laydinkugu soo diro dacwatul aryaaf aha oo reerkan ku dhex joogleeye muddo badan dhex joogay reemiyiga la joogay tuulooyinka joogay ceelasha joogay soo sidaa maahan idinka marka waxaa laydinka rabaa inaad garab u noqotaan ood garab istaagtaan oo ummaddii tirahdaan war dadkan wax ka barta garab istaaga dhegaysta khayr ka qaata xumaanta ka fogaada ilaahay ka baqa taas waxay kaalmo u noqonaysaa qofka daaciga ee diinta wada adigana aakhiradaada intaasaad ku badbaadaysaa waxaa kaloo laydinka rabaa jihaadka inaad garab istaagtaan maanta dagaal ayaan ku jirnaa saaad ogtihiin ummadi markay halgan ku jirto halgankaas wuxuu u baahanya rag iyo dumarba in dhexda loo xirto soo sidaa maan waxaan rabnaa nabadgelyadan inaad ka shaqaysaan ummaddu waxay ku noosha nabad deriska inaad nabad kula noolaataan idinku dhexdii nabad aad ku noolaataan ummaddu haddaysan nabad helin adduun iyo aakhiro meel ma gaariso nabadgelyadu waa shay muhima aan ku dadaalno waana waxa keliya ummaduhu ay guusha ku gaaraan taa iyada insha allah inaan ka wada shaqayno waxaan si khaas idinkugu dardaarmayaa reer sheekhaal haddaad tihiin muwaafaqada iyo midnimada dhexdiina ku dadaala dadku markay midaysan yihiin adduun iyo aakhiro way libaanaan horumaray gaaraan waxbarashadoodaa fiicnaata tacliintoodaa horumarta ubadkoodaa barakooba markay dadku khilaaf iyo kala go iyo kala jajab uu soo dhex galo adduun iyo aakhiro way hogaan dadkoodana way ka haraan facooda iyo khayrkoodaba way ka haraan waxaan idinka rabnaa waxbarashada inaad ku dadaashaan beeshaan waa beel culamaa oo diin lagu yaqaanay wax dad lagu sharfana waxa ugu fiican diin waxbarashada aan ku dadaalno ubadkeena aan ku dadaalno waxbarna bani aadamku waxay isku dhaafeen kuwaa samada tagee dayaxa xaggoodaan aadna leh waxay horumarkaa ku gaareen waa waxbarasho iyo tacliin annagana ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka nebi maxamed calayhi salatu salaam waxaa la sheegaa halka sheeya ilaahay uu amray inuu ziyaado ka dalbo waa maxay waa cilmiga keliya waqul rabbi zidnii cilman maal lama oran haween lama oran adduunyo kale lama dhihin waxa keliya nebiga la amray inuu ilaahay ziyaado ka weydiisto waa cilmiga marka cilmiga aan ku dadaalno ehelna waad u tihiin oo taana waa naga dardaaran insha allahu tacaala insha allah annaga waxaan idinkugu nimid allah idin barakeeye inaan idin dhegaysano cabashadiina aan dhegaysano codsigiinana aan idin dhegaysano idinka qaadna talooyinka iyo ra'yiga aad soo jeedinaysaan insha allahu tacaala aan idinka qaadano yaan idinkugu nimid waxaa tihiin rag odayaala rag culamaa rag akhyaara wujuuh qurux badan yaa ina hor fadhida wujuuhdaan talan inaan ka helno wax ay ka cabanayaanna aan aragno wax tale iyo ra'yi iyo cabasho ku jirana inaan idinka qaadna idinkugu nimid jazaakum allahu khayran aad yay u mudneed xilli hore inaan idiin nimaadno gogoshaa quruxda badan ee aad inoo dhigtaan waan idinkaga mahadcelinayna jazaakum allahu khayr marka dadka ahlu karamka lagu yaqaanaa saas dee shalay iyo daraad iyo maantaba inay martigeliya iska socoto jazaakum allahu khayr ilaahay idin barakeeya taana waan idinkaga mahadcelinaynaa gogoshaa quruxda badan ee hidaha iyo dhaqanka lahoo ilaahayna subxaana watacaala ha idin barakeeya miisaanka xasanaadkan allah idinkugu dara innagana insha allahu mar unbaad noo soo martin doontaanoo wilaayadan waad u imaan doontaan insha allahu tacaala dee gobonnimadu sidooda waxaa la yidhahdaa miyigay ku dambaysaaye sharafkii iyo dhaqankii iyo karaamadii soomaali lagu yaqaane baadiyay ku dambaysaa markana waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah waxgaradka beesha sheekaal oo ugu horeeyey suldaanka sheekaal ee suldaan shucayb bacd alxamdulilaahi subxaana wa tacaala waxaan u maxad celinaynaa warbaahinta islaamiga idaacatu andalus alxamdulilah shir ayaan galnay walaayada islaamka ayaan wada kulannay barnaamijkeen wuxuu noogu dhammaaday farxad iyo wanaag alxamdulilaah hadda martiqaadka meesha ka socda waa aragtaa wanaagga iyo khayrka badan hidaha iyo dhaqanka ah waa wixii lagu yaqaanay beesha shaqaal oo ah beelweynta ilaahay falligiis alxamdulilah kulankeen wuxuu noogu dhammaaday khayr hadda waa un arrimaha jaanib badan ay taabanaayeen waxaan ugu horreeya waa un halgan ka socda si lagu xoojin lahaa ma artay dhulkaas inuusan labaad guurin oo ma artay la ilaaliyo dhirtiisa ee suu hadda u dahan yahay waa un dadaal badan ayaa lagu soo bixiyey hadda waanu soo dhoweynaynaa waaligeenna gobolka sheekh cali darwiish waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ku xifdiyo insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leey maa bikum min nicmatin fa min allah wanaag ma jiro haystaan ilaa xag ilaahay ayuu ka imaad waa artaan wanaagga aan haysan alxamdulilah noocyada kala duwan nimcooleydii aan haysanaa maartay caanihii geela dhayda ahaa wixii nabaadka ka soo baxay ee xoolahiina anagu ku wada noolaanay caanahan hadda xoolahiya laga lisayba alxamdulilah ilahi subxana ku mahadsan amniga iyo wanaagga aan haysanno waa isla aragnaha waa markhaati mudoonto ah waxyaabaa laga hadlaya ka mid tahay sida loo xoojin lahaa loo dardargelin lahaa sida dacwadii oo kale maartay alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar oo kale ma aragtay waaba asalka waay in wanaagga lasfaro xumaanta laska reebo diinta asalkeeda waay ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaas dartiisa ayuu noo soo saaray waa arta had ilahay subxana wa qofaan kama baqaynaba shirka halkan lagu qabtay maanta waxaa muhiim u ah oo hordhac u ah beesha sheekhaaleed ayaa go-aankan la heeday waxayna ku dalbatay walaayadu oo degmo iyo gobol leh ilaahay baa mahadda iska leh noocyo kala duwan inaan ku martaqaadno walaayada unakoo raalle ah hilibka idaha hilibka geela caanaha geela badarka beeraha ilaahay nooga bixiyey falilaahi alxamdu la cuno oo la tashto ilaahay baa mahadda iska leh waxyaalaha laga hadlaa waxay ka mid tahay hor u kaca xagga tacabka beeraha xagga xoolaha dhulbeereedka xagga waxbarashada diinta xagga jihaadka ayaa laga hadlay mar kastaba waxaa u faraxsannahay walaayadeenna waxaa u nahay garab iyo gaashaan waxaa u nahay gurmud
annaga saddex maalmood ayaan u fadhinay maaragta xafladan oo shirkan oo quruxda badan lagu casuumay walaayada islaamka ee jubbada dhexe maantana waa lasoo gebagabeeyey waxaa ka soo baxay wanaag aad u fara badan waxaa laga wada hadlay in dalaga beeraha horumarintiisa ayaa laga wada hadlay xoolaha ayaa laga wada hadlay waxaa kaloo isla qaadanay jahaadka in aan ka qayb galno haddaannaha beesha sheeqaaleed garab iyo gaashaanba aan aga qayb galno sida hore aan aga qayb geli jirna aan aga qayb galno go-aankaasna waa qaadanay
gogoshan saddexda maalmood u tiilay beesha sheekhaaleed waxay ahayd gogol taariikhi ah oon maaragtay iyadoo kale horey aan uga dhicin deegaankan gogoshaas waxaa lagu lafaguray wax badan beesha idaana fidisay gogoshaas waxaana maaragtay yimiday oo kasoo qayb galay walaayada jubbo jubbada dhexe degmo iyo gobolaa kasoo qayb galay marka alxamdulilah ilahay maadiis gogoshaasi si wanaag iyo khayr iyo sharaf hay noogu dhammaatay kuna soo gebagabowday waxaa maaragtay laysu sheegay waxbarashada in la hormariyo waxaa laysu sheegay deegaanka maaragta xaalufinta in maaragtay waxayahd maaragtay la ilaaliyo deegaanka waxaa laysu sheegay amniga in layskala shaqeeyo waxaa laysu sheegay in maaragtay jihaadka maaragtay laysu garabsado lana derdergeliyo beesha sida hore ay ugu jiri jirtay maaragtay jihaadka iyo hawshiisa ay maaragtay sii laba laabto iyadoo ku qanacsan maaragtay howshaas waxay ahayd maaragtay haddii ilaahay yidhaahdo gogoshaana idaa fidisay waana maaragtay si wanaagsan oo khayr iyo sharaf iyo wanaag ku jirtaan maaragtay ayna noogu dhammaatay shirkaas oo noogu dhammaaday waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب
barnaamijka sahanka dhaqaalaha waa barnaamij ay idiin soo kordhisay idaacadda islaamiga ah ee andalus oo lagu faaqidi doono waxa uu yahay dhaqaalaha dhaqaale waa wax soo saar wax la soo saaro ama ruu ha noqdo ama wax la cuno ha noqdo ama aqala dhisata ha noqdo
sidee buu ku aasaasmay dhaqaalaha muslimiinta sideese ayuu ahaa dhaqaalaha dowladdii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee magaalada madiina dowladdii u ka dhisay magaalada madiina waxay ahayd dowlad juhdi badan ku bixisay ilaalinta dhaqaalaha iyo nadaamintiisa iyo hagaajintiisa iyo kobcintiisa
sidee bay shareecadeennu u boorisay in la gaaro isku filnaansho dhaqaale lana raadsado kasab xalaal ah in lagu dadaalo ay waajib tahay in loo dhaqaaqo oo activity la sameeyo dhaqdhaqaaq la sameeyo maal la kasbado la shaqeeyo qaala caza sha'nuh فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
kaalin intee la-eg ayay aqoontu ka qaadan kartaa wax soo saarka aqoontii ummadda waxa ilaahay siiyey ay kula soo bixi lahayd waa qodob muhiim ah oo nusuustiina ay caddaynaysa oo waxay ku noolaadaan iyo waxay ka tijaaraystaan intaba noqon kala inay soo saartaan
maxaa lagu qiimeeyaa dhaqaalaha dowladaha ma lacagaha ay haystaan mise halbeegyo kale الدول بيحسب اقتصادها ليس بما لديها من أرصدة فقط إنما بقدر ما تنتجه هي بتنتج إيه لكن عندي أموال فقط سيولة وبشتري
maxaa u sabab ah dib u dhaca dhaqaale ee haysta caalamka islaamka inay yaraato xirfadaha dhaqaalaha lagu hormariyo iyo hal abuurka waxaa kaloo ka mid a fasaadka nidaamyada siyaasiga taasoo qalqalgelinaysa kalsoonida iyo helitaanka biyi ah mulaa'ima lilistixmaar
duulaannada militari ee lagu soo qaaday dhulalka caalamka islaamka ma guurmad baa mise waa gurasho dhaqaale Indeed, when I got back from my own trip uh, to Somalia, I called the American Petroleum Institute. And sure enough, there have been very recent surveys, uh, as recent as 1990.
waa barnaamij toddobaadle ah oo aan ugu magac darnay sahanka dhaqaalaha oo aan ku falanqayn doonno arrimaha dhaqandhaqaale ee dalkeenna iyo guud ahaan dunida kana heli doontaan faham iyo wacyi ku salaysan hannaanka dhaqaale ee caalamka barnaamijkan waxaad dhegaysan doontaan jimco weliba in shaa allah
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة
waa hagaaga dhegaystayaal markanna wilaayada galgaduud munaasabad jufada bah murursade oo ka tirsan oorwadeen ee beesha maxamuud hiraab ay ku dooranaysay nabadoon cusub ayaa ka dhacay magaalada ceel buur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud nabadoon macalin faarax ow cali siyaad ayay jufada bah murursade u dooratay inuu noqdo hoggaanka jufada iyadoona nabadoonka lagu caleema saaray munaasabadda kelimaad kala duwan ayaana laga jeediyey ugu horreyn waxaad maqli doontaan nabadoonka cusub ee jufadaasi macalin faarax ow cali siyaad ilaahay mahaddi meeshaan ilaahay baa suukaanya keenay marka hore ilaahay na abuuraa suukaanya keenay qaas ahaan walaayada suukaanya keentay walaayada haddii suukaan keentay diinay noo bilaabeen cilmi iyo calmi wixii yaqiinay nagu shubeen waa qaadannay diintooda kor allaha u dhigo walaayadaana intaas ku soo daadihiyahayda iyo meel kastaa galay waa naqiib iyo haddii alla kuu rooyahay nuqubada waana soo daadihiyeen waana keeneen ilaahayaa naga aqbalay anigana waxaa isoo hogaamiyey nimanka la yidhaha reerbaha murugsade nimankii soo doortana waa kuwaan waa reer bah murugsade ilaahay cirka dhisay oo dhulka dhisay ha nagu hagaajiyo aqoon iyo arim iyo wanaag ha nagu hagaajiyo diinta kuwa qaata allah ha naga dhigo reer bah murugsadana waaba kuwaan waana maqlaayaan naqiibkiyaa jooga walaayadiina haddii kure horey noo idantay saasaan ku qaadannay ilaahay mahadii aniguna waxaan rabaa diinta islaamka inaan ku hogaamiyo haddii ilaahay idmo haddii ilaahay diinta islaamka inaan ku hogaamiyo ayaguna ay iga aqbalaan way iga aqbasheen adu ka hor
waa tahay markana waxaad maqli doontaan ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab bismillaah alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale dhammaanteed ee mahadda asale kadib dhammaan dadka oo haddii alla kurayn reer bahmursade iyo walaayada dhammaanteed khiyaarta haddii alla kuu roon yahay odayaasha oo dhammaan haddii alla kuroon yahay ka soo qayb galay oo naqiibka guud u horeeyo dhammaantiin waa idiin mahad ciiha ee mahadda asale kadib horta marka hore waxaan leenahay insha allahu biidnillahi alkariim nimanka walaalaha ah oo meesha xilka ku kala wareejiyey walaalkii hore waxaan leeyahay marka hore ha la iska cafiyo isaguna hana cafiyo haa cafiya masaabaxaan leenahay walaaluhuna ha cafiyaanaan leeyahay ee walaalka xilka loo dhiibay oo sheekh faarax ah na waxaan leenahay xilka aad qaaday midaadad adduunkana ku ceeboobin aakhirada aada ku cadaab mudan allah kaaga dhigo ilaahay kitaabkiisa ninkii nagu hogaansha awal aad nagu wada jirta adoon maaragtay adaalku qaraabada xil guud u hayne wuxuu ahay nabadoonnada cidda dhexdeeda adaalku ka shaqeeya ninka ugu qaalisan oo la yaqaan maantana xil guudaa loo dhiibay waxaan leenahay midkaada adduunya aakhira midna ku ceebo allah kaaga dhigo walaalaha adaala ku ron yahay maanta naqiibka cusub loo duubay oo reerbaha murugsade waxaan rabnaa insha allahu biidnillahi alkariim ninka culummada ah oo ninka haddii alla kuu roon yahay saaki aan dhexdanada garaafada ku lahayn ah berri iyadoo maaragta carabka laga daba taagaa inaadna arag dadka wax magaratada inaad ka dhicdaan wixii oo soo qaadaa inay qaadnaadaan in la bixiyo oo aad ninkan haddii alla ku roon baalla u noqotaan oo rag la taliyaal loo yeelo cidduu nabadoonno hoosey leedahay nabadoonnada cidda ku weydaaho inay haddii alla ku roon aysanba istusin isaga iyo cidda oo wixii loo baahan yahay iyagu ay qaadaan kana soo qaadan cidda oo la dhega fududaado waxaan idinku ognahay maanta saad u doorateen annaguna aan idinkuguna duceyno idinkuguna ducey doonno arrinkaas in labada gacmood loogu hayaa rabnaa haddii alla idin in loo dhooriyoonaadaan rabnaa war xilka sawmaadnaa dhiiba awreerbaha mursa wadaad adinkaa u dhiibay annaguna markhaatiyaan ka nahay inuu nabaddoon yahay inuuna istaahilo oo nin culummo ah oo dulqaad la u yahay markhaatiyaan ka nahay maanta talada tawfiiq allah ka dhigo ururkanagana urur guud allah ka dhigo gafkanyaga iyo geridanadana ilaahay ma kulmiyo ilaahay waxaan weydiisaynaa maanta xilka ninkaas la saaray walaalaha reer bahmursadana isugu yimaadeen midaad na adduunyadana ku ceeboobin aakhirana aadna ku cadaab mudan allah idinkaga dhigo mid saad ugu dhiibteen aad ugu liibantaan oo ugu wada liibaanaan allah nooga dhigo adinkana waxaan idin leeyahay ilaahay waxaan weydiisahaynaa maanta taladiina tawfiiq ilahay inuu ka dhiga diinta ka hodma dadka ka hodma iimaanka ka hodma maalka ka hodma ilaahay waxaan weydiisaynaa guri gaajo iyo geednimo yar labadaba allah idin kala yaa kuwii in kor wanaag loogu daya maahan aan hoos xumaan loogu furin allah idinka dhigo maanta ducadan idin duceeyayna allah idin aqbalo inaad qaadatiinna allah idinku soo duwa dardaarankanaga saasaan ku duceeyaynaa allah noo aqbalo intaasaan ku dhammayhaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambaynna waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah odayaasha jufada bahmursade walaalayaal naqiibka waa soo dhoweyhaynaa walaalaha culamowdiinka waa soo dhoweyhaynaa waa garab taagannahay waa qaadaynaa haddii ilaahay idno waa la shaqayhaynaa bismillaahi alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan majliskan isugu kaanno keenay annagoo waxa weeye aan xiriirayna shareecada diinta islaamka oo leesxasuusinayay ilaahay cabsidiisa iyo waxyaabaha lagala kulmayo haddii la caasiyo waxaan kale oonu mahad celinaynaa walaayada sharafta leh ee kala gedisan maktabyadeeda gogoshaan daadahaynaysay ee nagu soo dhoweysay halkan ee intaa walaalaha u dhimrinaysay ee juhdiga iyo dadaalka nagu bixidana waanu mahad celinaynaa waxaan kaleonu mahad celinaynaa walaalaha soo ajiibay ee intaa u jilib xiraay inay masiirkooda iyo sharaftooda kor u qaadaan ilaahay shareecaddiisana ay waxa way garab istaagaanna waanu mahad celinaynaa intaas kadib dadku waa dad islaama waxaa lagu jiraa wakhti adag meel walba leeska soo weeraray jihaad iyo haddii ilaahay iidankeeda leeyahay ummadda wixii lagu faral yeelay ay taagan yihiin iyadana wax alle wixii aan ka awoodno naf iyo maal waa garab istaagi doonaa haddii ilaahay idmo intaas markaan intaas uga gudbo waxaan leeyahay afar yar oo aanan ku sii fogaanayn oo aan rabo inaan xoogaa meela ka muujiyo anigoo gunteeda iyo ogaan gebangebaynteeda gantaaluhu halkii aan la raba waa gafahayaane gabi maayo anigoon ogaan gacandambeedkeeda naqiibka galabta loo dhiibay ee gubtada hor jooga ee gobasha loo fidayey ee gaasku daba joogo gabi maayo anigoon ogaan gacandambeedkeeda dhicisow yahiidow haddii beeshu kala guurtay dhucisow yahiidow haddii beeshu kala guurtay walaayadu hadday goobtay ee geed isugu keentay gabi maayo anigoon ogaan gacandambeedkeeda markayse gaar u wada jeesataa goobta loo fidin afartaas guddooshay oo halkaa good ku soo xirayee gaw ka siiyey xaajadow balyayila gudboonaane asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bismillaahi raxmaani raxiim caawadii nabadoonka iyo beesha iyo ehelada iyo ahludiinkaba way salaamay intaas salaam bacdeedeed inaan meesha jalsadana isugu kaya keenay oo adiga muddo aan wada joognay intaas diintana loo dhigayey dadnimadana la aruurinayo la dumayey sidaa waan u nimid annagoo inkastoo dad heermiyiga aan nahay oo aad maaragtaa meesha hadda uun la keenay nabadoonkii horena waa u ducaynaynaa kheyr allaha siiyo nabadoonka dambeo beeshu keentana inaan la shaqayno ilaahay dartii iyo dariiqada ilaahay aan kula shaqayno ayaan isugu nimid culamaa udiinka meeshana isugu kayo keena ay nafareen
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu caleyhi wasalam amaa bacd intaas dabadeed waxaanan soo dhoweyneynaa waxaan u mahad celinaynaa culamaa udiinka iyo odayaasha na soo qaabilay annagoo beesha bahmursada ah intaas nagogosh u fadhinnay intaas dabadeed waxaan soo dhoweynaynaa nabadoonka aan duubnay oo sharafta leh oo bahmursado idilu ay soo duubtay intaasnaasna kaasna waa mahad celinaynaa nabadoonkii hore wixii uu ka gafana shayddaan bay ka ahaadeen wixii oo wanaajiyadana alla xaggiisa ay ka ahaadeen asagana waxaan leenahay jasaakumullahu khayran hadduu bixtimay ka kalena waan soo dhowaynaynaa diinta inuu nagu hogaamiyo oo shareecada diinta islaamka nagu hogaamiyo sidaas ayaan ku soo dhowaynaynaa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuhu فاسجدي لله شكرا